بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قال رحمه الله فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه وعير ونصاب الزروع والثمار زروع ذا إيا بيرها والثمار إيا مرها nisaabkoodu khamsatu awsuqin waa shan wusqi wa hiya ay khamsatu lawsuq alfun wa sittumi'ati ridl wuxuu yidhaahda waa kun iyo lix boqol oo ridli bilciraaqiy ridliga ciraaqiga markii lagu beego waa beeg zamanka ay isticmaali jireen ama zamanadii hore ridliguna wuxuu leeyahay ciraaqi wuxuu leeyahay xijaazi waa kala duwan yahay lidaalika sheikhu wuxuu ku geeday bilciraaqi waa beeg waxbaa lagu beegi jiray laakiin muddooyinka dambe markii sakawaadka la bixinaayo inta badan dadku waxay ictimaadaan alwasn miisaanka ay ictimaadaan oo beegga aada looma isticmaalo sababtuna waxay culimmadu ku macneeyeen xagga dabdinta iyo taqayuri isbedel inuusan imaan waxaa lagu kalsooni badan yahay miisaanka oo miisaanka uga fiican bay yidhahdeen beegga maxaa yeele waxyaabaha la bixinayo way kala duwan yihiin mar hadday kala duwan yihiin waxay ku sugnaan karaan oo lagu sugi karaa waxay yidhahdeen miisaanka miisaanka ka fiican bay yidhahdeen beegga cadadkan shiika uu sheegay ama wasnigan uu sheegay uu yidhahdo waa kun iyo lix boqol oo radli biradli lciraaqi waxay u dhigantaa bay yidhahdeen toddoba boqol iyo konton kiilo toddoba boqol iyo konton kiilo garaam wey laakiin waa taqriib iyo soo dhoweyn wa ilaa al awsuq horaan u soo marnay waa jamac mufradkiisana waa maxay alwusq wusqiguna waa situuna saacan waa lixdan saac khamsatu awsuq meeqo saacuu noqonayaa markaa markii la isku geeyo waa saddex boqoloo saac bisaaci nabowi calayhi salaatu wasalaam saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas uu ugu soo baxayaa saacii nebiga calayhi salaatu wasalaamna culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa laba kiilo iyo afartan garaam markii la miisaamayo culimmada qaarna waxay ku qiyaaseen ilaa saddex kiilo garaam inay inuu yahay tiradaasaa marka isku dhufanaysa calaa kulli xaal marka halkaas waxaa ka soo baxay inta kiilo ay yihiin qaar marka waxay yidhahdeen waxay noqonaysaa marka la isku dardaro toddoba boqol iyo konton kilo garaam wey wa fii maa zaada wixii ziyaadana waxaa ku suganaaday bixisaabihi xisaabtii yacni wixii kordhana waa qadarkiisii xisaabtii baa loo xisaabinaya waqsi ma lahan wixii ziyaada zaka laga rabaa wa fiiha ay fi zuruuc waathimaar xagga zakada waxaa ku sugan in suqiyat haddii la waraabiyo bimaa'i samaa biyaha samada haddii lagu waraabiyo aw isayx ama biyo qulqulaayoo dareeraya oo buur ka soo shubmay ama webi xaggii ka yimid waa biyaan lagu dhibtoonan loo keenin wixii biyaha ku soo dhasha alcushru waxaa ku sugan toban meelood meel haddii lagu waraabiyo samada ama lagu waraabiyo biyo ka yimid dhanka webiga ama biyo ka yimid buuraha oo ka soo hoobtay waxaa lagu yeelanayaa wixii ku soo baxa biyahaas alcushur yacnii toban meelood markii loo qaybiyo meel ka mid ah ayaa ku waajiba in sakada laga bixiyo wa in suqiyad haddii lagu waraabiyo biduulaabin wain suqiyad haddii lagu waraabiyo buu yidhahdeen biduulaabin duulaab haddii lagu waraabiyo waxay culimmadu ku fasireen macnaha waa wadaanoo kale haddii la waraabiyo oo aalo loo isticmaalo ow nadxin ama ku firdhin iyo ku shubid haddii loo isticmaalo annadxu waa alistikhraaj biaalatin yacni in aalo looga soo saaro ceelka iyo wixii la mida in biyaha wax looga soo saaro waxaa markaa ku sugan buu yidhi nisfu lcushri cushrigii ama toban meelood meel markii laba loo dhigo dhig ka mida macnaha qaybtii hore intii lagu lahaa kala barkeed waay qaybtii hore alcushri bay ahayd soo maa waxaa loo kala qaadayaa marka ama ujeeddadu shiiku ay tahay raximahullah midhaha dhulka ka soo baxa markii sakada laga bixinayo waxaa loo kala qaadayaa kuwo lagu dhibtooday waraabintooda iyo kuwo aan lagu dhibtoonoon dhib loo marin kuwo lala mubaasharooday in la waraabiyo oo masalan biyo loo soo dhaamiyey wadaanna biyo ceel looga soo saaray kadibna sidaa lagu waraabiyey ama biyo baabuur lagu keenay ama awr lagu keenay lagu waraabiyo qofkaasi waa qof biyaha ay midhahaani ku soo dhasheen ku dhibtooday lana mubaasharooday biyahaasi inuu ku waraabiyo qaybtaasi waa qayb qaybta labaad waa qaybta ilaahay waraabiyey subxaana wa tacaala ayadoo wax hadda gaara oo qofkaasi uu kula mubaasharooday waraabinteeda aysan jirin sida maalan roob da-ah roobku markuu da-o qofka beerta iskale miyaa waraabiyey ma waraabin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waraabiyo biyo uga soo dejiyay samada waxaa la mid ah biyo qulqulaaya hadday beerta yimaadaan biyahaasi ha ka yimaadaan xag webi oo webigoo buux dhaafay haku yima ha ka yimaadaan ama xataa kanaal webiga looga soo jeexay ha ku yimaadaan waa la mid waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo qofkan kanaalka asaa jeexay oo juhdi buu geliyey oo waa ka shaqeeyey waxay leeyiin culamadu ictibaar male hadduu ka shaqeeya xataa waxaa loo ictibaarinayaa sida biyaha samada ka yimid oo kale wixii sidaas oo kale ah uusan qofka waraabinteed la mubaasharoonin ayaduna waa qayb kale wuxuu ku dhibtooday meeqaa laga rabaa oo la mubaasharooday nisfu lcushri wixii uusan la mubaasharoon waraabinteeda oo wax hadda tacab iyo wax daalaho gaaroo ka soo gaara aysan jirin oo alla u waraabiye subxaana wa tacaala waxaa lagu leeyahay alcushur toban meelood markii loo qaybiyo hantidaas ama midhahaasi meel ka miduu sakada ku bixinaya haddii uu la mubaasharooday waraabinteedna markii toban loo qaybiyo meel ka mid ah meeshaas maxaa loo qaybinayaa labaa loo qaybinayaa qayb ka miduu saka ahaan u bixinaya marka sidaasaa loo kala qaadayaa midhaha markii sakada laga bixinayo wakhtigeeda horan usoo marnay wakhtigeedu waa maxay wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi faslun wa tuqawamu curuudu tijaara waa la qiimaynayaa buu yidhi curuudu tijaara cinda aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisa ayaa agtii ayaa la qaybinaya la qiimaynayaa bima shturiyat bihi wixii lagu soo gatay ayaa lagu qiimaynayaa wa yukhraju min dalik arrinkaasna waxaa laga bixinayaa rubculcushri toban meelood rubuceed ayaa toban meelood meel ka mid ah rubuceed ayaa laga bixinaya sheikhu raximahullah wuxuu halkan ama fasligan uga hadlayaa curuudu tijaara sida sakada looga bixinayo hore usoo marray curuudu tijaara zake ma laga bixinayaa mase laga bixin maayo inay tahay mas'ala khilaafiya bayna alculamaa laakiin jumhuurulculamaa maxay qabaan waxay qabaan in zake lagu leeyahay haddii marka calaa haada alqowl la qaado oo la yidhaahdo curuudu tijaara zaka lagu leeyahay sidee zaka looga bixinaya wuxuu yidhahdo waxaa la qiimaynayaa curuudu tijaara curuudu tijaara waxaan soo marnay lacag ma ahan mana ahan shay daatadiisa zake lagu leeyahay laakiin wixii zake lagu lahaa ayaa ku jira wixii zakada lagu lahaa waa maxay waa lacagtii lacagtii hadda ku jirta ilaa baabuurkan daatadiisa kama mid ahan waxyaabaha zakada laga rabo laakiin qiimaha ama lacagta ku jirta ayaa waxay tahay lacag badan oo gaartay nisaabkii zakada laga laga qaadi lahaa jumhuur culamaa marka waxay leeyihin waa la qiimaynayaa lacagtaa lacagaa lagu qiimaynaya lacagtaasaana zakada laga bixinaya shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaa la qiimaynayaa curuudu tijaara goormaa la qiimaynayaa cinda aakhiri alxawl xawalaan alxawl shardi u ahay soo maa inuu sanadka soo wareego sanadka markuu soo wareegaya agtii oo wakhtigii sakada laga bixin lahaa ay soo dhowaato ayaa la qiimaynayaa maxaa lagu qiimaynayaa wuxuu yidhi bimashturiyad bihi wixii lagu soo gataa lagu qiimaynaya wixii lagu soo gato wuxuu la jeedaa hadday ahayd dahab iyo haddii ay ahayd fida lacagtii lagu soo iibiyey badeecadan marka hore ayaa lagu qiimaynayaa hadduu doolar ku soo iibsaday maxaa lagu qiimaynayaa doolaraa lagu qiimaynayaa hadduu lacag kaloo riyaala uu ku soo iibsadana riyaalkiyaa lagu qiimaynaya wixii lagu soo iibsaday ayaa lagu qiimaynaya wa yukhraju min daalik shaygaasi lagu soo qiimeeyey ayaa waxaa laga bixinayaa rubcu lcushri markii la qiimeeyo ou nisaabkii soo baxo hantidaas guuda sakada laga rabo toban meel markii loo qaybiyo meel ka mida rubuceed ayaa sakada laga bixinayaa waxaa dhiman markii la qiimaynayo qiimana waa qiimihii lagu soo gaday qiimana waa qiimaha ay joogto maalinka la qiimaynayo waana kala duwan yihiin dabcan qiimaha marka hore badeecadan lagu soo gaday iyo maantay miday joogto waa kala duwanaan karaan waxaa laga yaabaa masalan markii la soo gadaayay sanad ka hor inuu lacag badan ku fadhiyo masalan baabuur baabuuray ahayeen baabuurkii maalan markii hore oo qofkan asiga uu soo gadanayay tusaale ahaan maalan shan kun uu ka soo bixiyey oo doolar markii aakhiru sana la joogo ma shantii kunuu qiimaynayaa mase maalinkaas uu joogo qiimaha ay marayso sida sawaabka waa maalinkuu joogo qiimaha ay marayso maalinkaa uu joogo intuu gedi lahaa ou meesha ugu yaallo ayuu ku qiimaynayaa haddii shan kun uu ku soo gaday toddoba kunna ay maalinkaa u joogo toddobadaa kuna lagu qiimaynaya ee shantii hore tixgelin ma laha lacagtuu kusoo gadana waa lagu qiimaynaya markii la qiimeeyo lacagtii soo baxda ayaa waxaa laga bixinaa rubculcushri sanad kale hadduu soo wareego oo isla badeecadii ay taallo zake ma laga rabaa mase waxaa leeyahy sanadka horaa laga baxshay zake waa laga rabaa inta nisaab gaarsiisantaha zakaa laga rabaa hadduu toban sano yaallo ee zakadu mar walba ku soo wareegto waa laga bixinaa haddii ay nisaabkii gaarsiisantaha shuruuddii zakada laga helo wa yukhraju min dalika rubcu lcushri dukaanada waxyaabaha yaalla waa sidaas oo kale dharka kombyuutarada moobeelada waxyaabahaasoo dhan waa curuudu tijaara waa la qiimaynayaa markuu sanad ku soo wareego shuruuddii waa soo marnay shuruudda zakada lagula yeelanaya markii laga helo waa la qiimaynayaa qiimeyntaasaa marka waxaa laga bixinaa rubcu lcushri wama stukhrija wixii laga soo saaro wama stukhrija iyo wixii lasoo saaro min macaadini اlardi min macaadini اdahabi wاlfida oo ka mid ah macdanta dahabka iyo fidada almacaadin waa jamcu macdan yukhraju minhu waxaa laga bixinayaa buu rubcu lcushri cushri rubci ayaa laga bixinaya toban markii loo qaybiyey qayb ka mida rubceed ayaa la bixinaya fil xaali xaaladaas la soo saaraa la bixinaya tan waa ka duwan tahay adahab walfidadi aan soo marnay lacagta ahayd hadda waa macaadin dhulka laga soo saaray macdanta waa la yaqaan dhulka laga soo saaraa macaadin macdanta dhulka laga soo saaro hadday tahay dahab iyo hadday tahay fida rubculcushriga laga bixinayaa laakiin goorma sanad ha soo wareega maa la leeyahay maya waa fil xaal wakhtigaas la soo saaray ayaa dhulka ayaa waxaa laga bixinayaa zakada waxaa la bixinayana waa rubculcushri rubculcushri waxaan u malaynaa si fiican waa loo fahamsan yahay cushriga waa maxay toban markii loo qaybiyey shayga hal qayb oo ka mid a rubacna waa maxay halkaas meel a afar loo qaybinayaa qayb ka mid a qaybtaas ka mida way zakada markii rubculcushri la leeyahy waa sidaa wamaa yuujadu waxaa la helaya min alrikaazi oo ah waxyaabaha dhulka ku aasan fa fiihi alkhumus waxaa ku sugan khumus ayaa ku shan meelood meel ayaa ku sugan alrikaaz waa bimacna almarkuuz bimacnaa waa waxa dhulka ku sugan ee ku aasan waxaana la yidhahdaa bay yidhahdeen culammada qaar ama yani waxaa lagu magacaabaa waa dafnu ljaahiliya yani waxyaabihii wakhtiga jaahiliga la aasay wakhtigii jaahiliya waxyaabo dhulka ku aasan oo waa hore lagu aasay oo waxaa jira nafci leh oo jawharada oo waxyaabo kala duwan leh oo dhulka laga soo saaro fawaa'id badan leh waxaasi la soo saaraya oo min arikaaza oo dafnu ljaahiliya ah wixii dhulka laga helo noocaasa waxaa ku sugan alkhumus markaa la helo ayaa khumus laga bixinaya kadibna qofka wixii usoo haraya saa isticmaalaya khumuskuna waa shan meelood markii loo qaybiyo meel ka mid a qaala raximah اllahu faslun watajibu zakaat اlfidri markuu ka soo baxay zakaat اlamwaal wuxuu galay zakaat اlfidri zakaat اlamwaal iyo zakaat اlfidri waa kala waxyaaba badanay waxyaabaha qaar ay ku kala duwan yihiin waxna waa wadaagaan zakaat اlfidri waxaa loo idaafeeyey fidri baa loo idaafeey waa min baabi idaafati shayi ilaa sababihi shayga in sababtii loo idaafeeyo w maxaa yeelay zakadan waxaa sabab u ah afuriddaa sabab u ah wax laga afurayo waa maxay waa min ramadaan maxaa yeeley zakaat اlfidri waxaa la bixiyaa ramadaanka markii laga afuro sidaa darteeda waxaa loo idaafeeyey fidrigii iyo afuridii zakaatulfidri dadkay ku waajibayso iyo dadka zakaatulamwaal ay ku waajibayso waa kala duwan yihiin zakaatulamwaal waxaan soo marnay nisaabyo kala duwan soomahan oo laleeyahay hantidu waa inay gaarto xooluhu waa inay nisaabkaa gaaraan raashinku waa inuu nisaabkaa gaaro lacagtu waa inay nisaabkaa gaarta laleeyahay nisaabkay gaaraysa waa nisaab sarreeyo dadka hantidaas haysana waa dad aqniye ah oo hantidooda ay zaka gaartay laakiin zakaatulfidri dadka laga rabo ee la leeyahay waa qof wax haysta lama mid ahan midka zakaatul-amwaal laga rabo dadaan zakaatul-amwaal ku waajibaynin ayaa waxaa laga rabaa zakaatulfidri sheikha hadalkiisayna ku caddahay oo aad ka fahmaysaa inay ka duwan tahay zakaatul-amwaal wuxuu yidhi watajibu zakaatulfidri bialaaati ashyaa waxay ku waajibaysaa zakaatulfidri saddex arrimood alislaam saddexda arrimood waa shuruud macna qofku inuu muslim yahay wa biguruubi shamsi min aakhiri yowmin min shahri ramadaan iyo qoraxda dhiciddeeda maalinka u dambaysa min shahri ramadaan oo ka mida bisha ramadaan wa wujuud lfadli iyo qofka inuu helo dheeraad can quutihi ka dheeraada quudkiisa wa quuti ciyaalihi iyo ciyaalkiisa quudkooda fii daalika alyowmi maalinka maxay ku qaydan tahay fii dalika alyowm weligii inuu quudkiisa haysto ama bila haysto shardi maaha bilo quudkeed inuu haysto ama hal bil ama toban maalin shardi maaha waa fii dalika alyowm wixii ka dheeraada maalinkaasi asiga iyo carruurtiisa quudkooda wixii ka dheeraada haddii uu helayo zakaatulfidriga waa ku waajib zakaatulamwaal ma sidaasay ahayd maya zakaatulamwaal hanti weyn bay ahayd qofka inuu helo hantideed waa badnayd laakiin zakaatulfidri adiga iyo carruurtaada waxaad cuntaan haddaad maanta haysataan wax ka dheeraadana ay jiraan oo aad heli karto waxa dheeraadka inaad bixisaa waajiba waxaase ka dheeraadka ah hadday saaci dhan yihiin oo naftaada aad ka bixinayso waa waajib hadday laba saac yihiin waxa dheeraadka ah oo adiga iyo xaaskaaga aad ka bixinayso waa waajib hadday xataa saac ka yar yihiin waa waajib inaad bixiso wax alla wixii ka dheeraada nafaqadaada maalinka iyo carruurtaada zakaatulfidriga waa kugu waajibaya waa inaad bixiso wa yusakii wuxuuna ka sakaynayaa can nafsihi naftiisa wa can man talzamuhu iyo cidday ku laasimayso nafaqatuhu nafaqadiisa asiga ay ku laasimayso oo min almuslimiina muslimiinta ka mida saacan wuxuuna ka bixinayaa saacan saac min quuti baladihi oo quudka beledkii ka mida saddexdii shardi shiiqa waa ka soo baxay raximah ullah shardiga koowaad wuxuu alislaam shardiga labaadna waa wakhtigii zakaatulfidriga inuu soo galo wakhtigeedu muxuu ku soo gelayaa biguruubi shamsi min aakhiri yowmin min shahri ramadaan wakhtigaani waa waqti lwujuub waa wakhtiga ay waajibayso zakaatulfidri laakiin waxaa jira waqtuljawaas oo wakhtigaas ka horeeya waxaa bannaan qabla yowmi alfidri biyowmin aw yowmayni in la bixiyo saxaabada qaarna way bixi jireen ridwaan ullahi calayhim sida ibni cumar radi allahu canhu laga soo naqliyo oo zakaatulfitriga mararka qaar waxay bixin jireen maalinka habeenka ciidda soo gelayso maalin ka hor ama ma laba maalin ka hor hadduu qofka maalinii laba maalin iyo wixii la mida uu hormariyana zakadu way ka ansaxaysaa laakiin wakhtigaas waa waqtuljawaas ma aha waqtulwujuub laakiin wakhtiga ay qofka ku waajibayso waa inay qoraxdu dhacdo oo maalinka u dambaysa ramadaan qoraxdiisu ay dhacdo maalinka u dambaysa ee ramadaan hadday qoraxdu dhacdo ramadaan waa dhammaaday habeenkaasi maxaa soo gelaya ciidaa soo gelaysa habeen wakhtigaas ayuu ka bilaabmayaa waqtulwujuub ilaa wuxuu soconayaa salaadda ciidda laga tukanayo shardiga saddexaadna wuxuu ahaa inuu heli karo wax ka dheeraada quudkiisa iyo quudka ciyaalkiisa maalinkaas fii daalika alyowm haddii marka intaa laga helo wuxuu ka sakaynayaa naftiisa kow iyo cid walba oo nafaqadooda asiga ay ku waajibtay laasim ku tahay cid walba nafaqadiisu ay laa nafaqadooda asiga ay laasim ku tahay yaa ugu horreeya markii naftiisa waa sheegay sheikhu raximahullah xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cid walba oo nafaqadooda asiga ay ku laasimayso wuxuuna ka sakaynayaa saacan hal saac hal saac uu bixinaya oo min quuti baladihi quudka baladkiisa ka mida saaca uu bixinayo waa min quuti baladihi masaladaani culimmadu waa isku khilaafsan yihiin culimmada qaara waxay qabaan waxa la bixinayo inay yihiin wixii zamankii nebiga la bixin jiray calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam zamankiisa waxay yihahdeen shaciir iyo waxyaabahaasaa la bixin jiray iyo timir iyo aqid waxyaabuu nebigu sheegay calayhi salatu wasalaam saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw saacan min aqidin waxyaabahaasaa la bixinayaa bay yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhahdeen waxyaabaha nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinkaasay quud ahaayeen laakiin zamanadu waa isbeddelayaan oo zamankaasi wixii quud iyo cunno ahaa hadda maanta quud iyo cunno maaha waana jiraan waxyaabaha hore quud u ahaa oo la quudan jiray laakiin hadda dadku aysan u ictibaarinayn inay yihiin wax la quuto sida sawaabkaana waa qowlkaa dambe waxa laga rabaahi waa can quuti baladihi wuxuu wax ka bixinaya waa min quuti baladihi markaas uu sakadaa bixinayo waddanka ama beledka asiga uu joogo wixii laga quutoo dadkiisu cunno u ah ayuu wuxuu ka bixinayaa hal saac quudkaasi noocuu doona ha noqdo hadda quutulbaled waxyaaba badanaa soo gelaya soo maa waxaa soo gelaya bariiska waa min quutilbaled oo aadaa loo isticmaala burku waa la mid gellaydu waa la mid oo waa la isticmaalaa digiirtu waa la mid baastada waa sidaasoo kale waxyaabahaasoo dhan quutulbaled waayo waxay leeyihin culamada dhammaan sakada waa ku bixinaya qof walba miduu heli karuu ku bixinaya saacan min quuti baladihi haddana cunnadaas la sheegay waa kala fadli badan yihiin dabcan dadkuna waa kala jecel yihiin laakiin waxaa adiga bixi kartaad bixinaysa nooca ugu fiican haddaad bixiso ama loogu jacayl badan yahay ama dadka isleeda waa ugu fiican tahay saasaa afdala haddaadan heli karinna noocyada kale ee quutulbaled ka mid ah ayaa waxaa ka bixinaya hal saac hal saaca laga bixinaya markii la leeyahay ma dhammaantooda hal saac bixinaya mase qofkiiba saac waaye qofkiiba saaca laga rabaa maaha dadka dhan in hal saac bixinayaan laakiin qof walba waxaa laga bixinayo waa saac qoyskaas hadday shan qoy shan qof ka kooban yihiin maxaa la bixinayaa shan saaca la bixinayaa saacana hore u soo marnay waa arbacatu amdaad arbacatu amdaad halkii mud waa wixii labada sacab lagu qaado bikafay rajul bikafay rajuli almuctadil yacni ninka labadiisa gacmood ay yihiin dhexdhexaad hal mar wuxuu qaado waa mud afar jeer wuxuu qaadana waa saac culamada qaarna saan hadda soo sheegnay waxay ku qiimeeyeen ama ay ku xagga wasniga sheegeen laba kiilo iyo afartan garaam qaar waxay yidhahdeen ixtiyaad ahaan ilaa saddex kiilo in laga dhigaa fiican ixtiyaadan ixtiyaadan maxay ula jeedaan hadday xataa ziyaada jirto ziyaadadaasi waxay ku noqonaya ziyaado dheeraado sadaqa laakiin waxay kaa ilaalinaya inaad ka gaabiso ama ay ka yaraato qadarkii lagaa rabay wa qadruhu zakaatulfitriga qadrigiisuna wuxuu yidhi khamsatu ardaalin ardaal waa jamcu radl horaan usoo marnay wa ulun iyo ulu shan radli iyo ulu waayo qadarkiisa buu yidhi bilciraaqiy radliga ciraaqiga ah laba kiilo iyo afartan garaamay u dhigantaa faslun wa tudfacu zakaatu zakada waxaa la siiyaa buu yidhi ila alasnaafi athamaaniya zakaatu lfitri shiikhu intaasu uga baxay wuxuu hadda ka hadlayaa guud ahaan zakaatu lfitri iyo zakaatu lamwaalba yaa la siinayaa dabcan zakadii haddii qaybaheeda laga soo hadlay lasoo sheegay xoolaha zaka ahaan waxa loogu leeyahay lacagaha raashinka jawaanibtaasoo dhan shiiqu waa ka soo hadlay hadda waxay joogtaa yaa la siinaa waxaasi zakawaadkaas lasoo aruuriyey yaa iskale ma cid walbaa la siinaya mase dad gaar aha la siinaya dad gaar aha la siinaya dadkii gaarka ahaa la siin lahaa ayuu shiiqu fasligan uga hadlaya wuxuu yidhi watudfacu zakaatu zakada waxaa la siinaya oo loo dhiib yani loo gacan gelinaya ila alasnaafi athamaaniya sideeddii sinfi ayaa la siinaya aladiina sideedaasoo dakarahum اllahu tacaala alla uu ku sheegay fii kitaabihi اlcaziiz fii qowlihi tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmu'allafati quluubuhum inama asadaqaatu waa xasri macnaa sadaqaadka cid kale ma lahan wey sideedaasay sadaqaad ku kooban yihiin sadaqaadka sideedda ku kooban waa sadaqaadka waajibka ah inama asadaqaatu sadaqaadku lilfuqaraa waxay u sugnaadeen oo iska leh oo la siinaya dadka fuqarada ah inama asadaqaatu ay tudfacu lilfuqaraa waxaa loo dafcinaya oo la siinaya fuqarada waalmasaakiini iyo masaakiinta alfuqaraa waalmasaakiin hadday kulmaan sida hadda aayaddan ugu kulmeen culummadu way isku khilaafeen fuqarada cidda lagu sifaynayo iyo kuwa masaakiinta yaa masaakiin noqonaya fuqaro noqonaya way isku khilaafeen waa markay kulmaan culamada qaar waxay yidhahdeen alfuqaraa waa kuwa ama qofka waa dadka aan heli karin quuta yowmihim maalinka quudkooda dadka aan heli karin baa la yidhaha fuqarada masaakiintana waxay yidhaahdeen waa qofka heli kara maalinkaa waxa uu quuto laakiin ka badan aan heli karin quut yowmihi waa helayaa laakiin akar min dalika ma heli karo miskiinka culamada qaarna cagsi bay ka dhigeen oo waxay yidhahdeen masaakiinta waa kuwa aan heli karin maalinkaa waxay quutaan fuqaradana waa kuwa heli kara waxay maalinkaa quutaan laakiin ka badan aan heli karin marka waa markii labadooda la kulmiyo laakiin haddii mid la sheego kan kale waa soo hoosgelaya ida اجtamaca iftaraqa waida اftaraqa اجtamaca hadday kulmaan way kala tagaan hadday kulmaan way kala tagaan min xayu lmacnaa macnahay ku kala tegayaan hadday kala tagaanna oo lafdiga ay ku kala tagaan ama sheegidda xagga macnaha way kulmaan oo macnuhu isku miduu noqonaya waalcaamiliina calayha waalcaamiliina calayha waa kuwa loo xil saaray sakada soo aruurinteeda waa kuwa sakada ka shaqaynaya ee ka soo qaadaya dadka hantida sakada lagu leeyahay ayaguna sakadaa wax laga siinaya culammada qaar waxay yidhahdeen waalcaamiliina calayha waxa sakada loo siinayo ma ahan min baabi sadaqa calayhim laakiin waa min baabi alujra ijaar ahaan waay maadaama ay shaqeeyeen shaqadii ay qabteen ijaarkeedii waay waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwa quluubtooda lasoo dumayo wa fi riqaabi iyo qooraha xoraynta qoorta yacni qooraha xorayntooda waalghaarimiina iyo kuwa deemaysan wa fii sabiili illaahi iyo waddada ilaahay wabni sabiili iyo musaafirka sideeddaas sinfi ayaa sadaqada u sugnaatay alfuqaraa waalmasaakiin waa leeqan waalcaamiliina calayhana waa soo sheegan waa midka sakawaadka aruurinaya ama kuwa aruurinaya waalmu'allafati quluubuhum waa dad quluubtooda lasoo dumayo dadka qulubtooda lasoo dumayo waxay iskugu jiraan dad muslimiin ah oo loo soo dumaayo inay ku sii sugnaadaan islaamnimada si aysan u fidnoobin ayaa loo soo dumaya oo loo soo dhowaynayaa iyo dad gaalo ah oo la rajaynayo inay soo islaamaan oo lasoo ta'liifiyo lasoo dumo waxay ka mid yihiin asnaafta sakada loo isticmaalayo oo lagu bixinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa jira dad badan uu ta'liif u samayn jiray oo ay ku jireen rag odayaal ah sida aqrac ibnu xaabis iyo cuyayna ibnu mixsan iyo ragga la midka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam markii sakawaadka loo keeno mararka qaar wuxuu sii jira kiiba boqol neef oo geela wax yacni hanti aad u fara badan uu sii jira haddii duulaan la galo wax lasoo qhaniimaysto sidoo kale wuxuu nebiga alayi salatu salaam sidaa ugu siinayaa waa ta'liif waana sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday innii la ucطi rajula wagayruhu axabu ilaya minhu aniga nin baan wax siinayaa xaal asiga kayrkii aan ka jeclahay ninkaan wax siinayo inaan jeclahay ma ma aha macnaheedu ninkaan wax siinayo kayrkiisaan jeclahay haddana waxaa laga yaabaa kaan jeclahay inaanan wax siinayn midka kale aan siiyo khashyata an yakubahu allahu fi nnaar cabsi aan ka baqayo in ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi uu naarta ku rido ayaan u siinayaa macnaha ma maxay naarta inuu alla ku ridaan uga baqayaa macnaha inuu fidnoobo xoogaa wuxuu nebigu ka arkayaa qofkaasi inuu xoogaa jilcan yahay ama xoogaa damciisu badan yahay ama uu dacfi uga jiro xagga iimaanka markaasuu soo dumaya uu soo dhowaynaya si qofkaas uu u sugnaado oo islaamnimada ugu sii adkaysto ama qofuu rajaynayo way inuu soo islaamo aan weli soo islaamin markaasuu wax siinaya waatuu nebigu calayh salaatu wasalaam ninuu siiyey ari fara badan oo waadi buuxo ah tog dhanuu buuxo ariuu nin siiy markaasuu qowmkiisa intuu u tago wuxuu yidhahda yaa qowm ina muxamadan yucطi caطaa'a man laa yakhsha alfaqr aslimuu buu yidhi islaama war halla islaamoo diinta islaamka hala qaato maxaa yeele moxamed wuxuu siinayaa buu yidhi siismo qof aan faqri ka baqayn wax badan u iska kaasiina haddaad soo islaamto ee islaama markay islaamaan oo iimaankii macaankiisa ay dhadhamiyaan adduunya iyo waxa yaallaba ku doorsan maayaan markay fahmaan oo iimaanka ay dhadhamiyaan waxba ku fali maayaan adduunyo laakiin marka horaa lagu soo dumaya wa almu'alafa quluubuhum wa fi riqaabi iyo qooraha xorayntooda addoommo in lagu xoreeyo waxay ka mid tahay min masaarif zaka meelaha zakada lagu bixinayo waalghaarimiin alghaarimiin culammada qaar saddex qaybooday u qaybiyeen qof daymaysan laakiin deentaasi uu u galay limaslaxati nafsi waa madyuun waa daymaysan yahay laakiin waa limaslaxati nafsihi yacnii dantiisa khaaska ah iyo maslaxada naftiisa ayuu u deemoobay kan labaadna waa qof u deemoobay limaslaxatin caama maslaxo caama ayuu u deemoobay midka saddexaad waxay yidhaahdeen waa daamin macnaha waa qof qof damiintay qofuu damiintay in wax la deymiyo kii la damiintayna deentii waa bixi waaye yaa la qabsanayaa oo dadkaasi ay u haystaan waxooda yaa ninkii damiintay ayay waxay leeyihin adaan kaa rabnaa da ninkii aad naga damiinatay wixii waa na sii waaye ninkan waa deemaysan yahay wax damiintay laakiin uma deemaysna naftiisa iyo mid caama midna wuxuu u deemaysan yahay inuu qof damiintay saddexdaasba waxay yidhahdeen waa min alghuramaa waa dadka deymaha lagu leeyahay labada hore ninka u deymoobay limaslaxati nafsi iyo midka u deymoobay limaslaxatin caama aayadda way soo gelayaan waalghaarimiin oo waxbaa laga siinaya hadduu deemaysan yahay laakiin uusan iska bixi karin waayo deenta laakiin hadduu deemaysan yahay deynta sababtuu iskaga bixi waayana ay tahay bukli lacag la-aani ma hayso laakiin lacag jacayl a hayo hanti jacayl ma raba inuu deemihii iska bixiyo wuxuu rabaa inuu dadka meermeeriyo kaasi waxba ma lahan laakiin waxa laga hadlayo waa qof deemaysan oo noqday mucsir waa mucsir waa faqiir wax ma haysto waa deemaysan yahay deenta waa laga bixinayaa laakiin qaybta saddexaad oo ah qofka wax damiintay waxay yidhahdeen culummadu haddii kii uu damiintay iyo asigaba ay noqdeen mucsiriin asinama wax ma bixin karo oo dabcan lagumaba lahan kow damiintee wax laga rabana wax ma heli karo marka way soo gelayaan laakiin kii wax lagu ahaa hadduu wax heli karo ninkaan wax damiintana uusan wax heli karin waxay leeyihin kii wax lagu lahaa waa in laga qaado hantida kii lagu lahaa hantida la damiinto waa in laga qaado asaa bixinaaya wa fii sabiili illaah midka u deemoobay maslaxa caama asiga dabcan waa soo gelaya maslaxa caama maxaa loola jeedaa maalan wuxuu u deemoobay lilislaaxi bayna annaas inuu dad dhexdhexaadiyo laba qolaa maalan dirirtay labadii qole heshiiskooda wuxuu ku xirnaaday in wax la bixiyo ama qolaa wax sheegatay in wax laga baabi'iyey markaasuu ninkan suu labada qole u heshiisiiyo wax u soo deyminayaa deenuu ku kala furdaaminayaa uu ku heshiisiinayaa qoladii wax sheegatana waxbuu siinayaa si uu islaax iyo wanaag uga dhex dhaliyo ninkaasi maslaxo naftiisa miyuu u deemoobay uma deeboomin waa maslaxo caama oo qof walba muslima laga rabay inuu wax ka geysto waa in laga bixiyo wa fii sabiili اllaah wa fi اlghaswi wاljihaad fii sabiili اllah taasuu ku dhawoobaya aljihaad fii sabiili اllah in zakada lagu bixiyo culammada qaara waxay yidhaahdeen waxaa soo galaya wax walba oo ah fii sabiili اllah waxay ku soo dareen dalabulcilmiga waa ku soo dareen laakiin sawaab ma ah wa fii sabiili اllah cinda aliطlaaq maxay ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa aljihaad fii sabiili اllah ayadana lagu bixinayaa oo sharcigu wuxuu booriyey nafya maalba in lagu bixiyo sakawaadkan waa lagu bixinayaa dadka dalabatulcilmigaana waxay yidhahdeen culimmadu hadday fuqara yihiin ama ay masaakiin yihiin qismiga horey galaaya bictibaar inuu miskiin yahay ama faqiir yaha lagu siinaa laakiin ma aha magaca dalabulcilmi in lagu siinaayo oo fii sabiili اllah waxay ku dhawoobaysaa waa aljihaad fii sabiili اllah wabni sabiil ibn sabiil waa almusaafir musaafirku shardi ma inuu faqiir yahay hadduu faqiir ahaan laa kor hore u noqon lahaan soo maa laakiin wabni sabiil hadduu xataa qani yahay markuu fii beladihi joogo laakiin uu yahay musaafir wuxuu ka mid yahay asnaafta zakada lagu bixinayo sideedan wixii ka soo hara zake in la siiyaa mashruuc ma aha asnaaftan sideedda ilaaha sheegay subxaana wa tacaala sidee loo siinayaa marka sheikha wuxuu yihi raximah ullah wa ilaa man yuujadu minhum sideeddaa sinfiya zakada la siinayaa wa ilaa man yuujadu iyo ciddii la helayo oo minhum ayaga ka mid a hadduu yidhi ila alasnaafi hamaaniya wa ilaa man yuujadu minhum muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa haddii sideeddii la wada waayo waxaa la siinayaa ciddii sideeddaas ka mid ah ee la heli karo maalan sideeddii shan ka mid ah ayaa la helay intii kalena waa weysay maxaa layaa la siinayaa sakadaasi intii la helayaa la siinayaa haddii sideedda sinfi la heli karo cinda shaaficiya waxaa waajib ah in sideeddaba la istiicaabo waxay leeyihin ayagu yajibu istiicaabu jamiici alasnaaf waxaa waajiba asnaafta dhammaantood in la koobo sideeddan sifim in sakada loo qaybiyaa waajiba haddii sideeddii la waayo wa ilaa man yuujadu minhum ciddii la helayo ayaga ka mid a ayaa la siinayaa walaa yaqtasiru lagu gaabsan maayo ama walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo qofka sakada bixinaya calaa aqalla wax ka yar min alaaatin saddex wax ka yar ku gaabsan maayo min kulli sinfin sinfi walba sideed sinfi soo ma ahan haddii sideeddii sinfi la heli karo sideedda sinfi dhammaantood waa in sakadii loo qaybiyo dhammaantood maxay noqon karaan sinfiga waxaa laga yaabaa inay labaatan soddon afartan noqdaan dhammaantood waa in laga samay leeyihin oo la yaryareeyo la wada gaarhsiiyo inta ugu yaroo lai ogol yahay waa maxay sinfi walba saddexa ugu yar walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo calaa aqalla in ka yar min alaaatin saddex min kulli sinfin sinfi kasta maalan fuqaradii saddex ka yar kuma gaabsan kartid almasaakiin saddex wax ka yar ku gaabsan maysin almu'allafati quluubuhum saddex wax ka yar ku gaabsan maysin sideedda sinfi sinfi walboo ka mid ah saddex wax ka yar inaad ku gaabsato lama ogola adoo heli kara saddex waxay leeyihin haddii maalan asnaafta qaar uu laba ku gaabsado asagoo kii saddexaad ka reebayo waa lagu leeya waxay waa laga rabaa waa cinda shaaficiya si ayagu qabaan waa waajib bay leeyihiin in sideedda sinfi loo wada qaybiyo haddii sideedda sinfi wax laga yareynaya waa inaan saddex laga yareyn walaa yakhtasiru culamada qaar waxay ku fasiraan walaa yajuusu اlikhtisaar maba bannaanay leeyihin markay fasirayaan ama sharaxayaan kitaabkan ma bannaana in lagu gaabsado calaa aqal min alaaatin saddex wax ka yar min kulli sinfin sinfi walba ila alcaamil ilaa caamilka mooyaan caamilka asiga maxaa loo soo reebay cillada hadeetaan sheegno sababta loo soo reebaya asiga waa maxay asiga waxa la siinaya waa maxay waa biictibaar ujra bimacnaa ma ahan sadaqo loo siinaya inuu miskiin yahay ama faqiir yahay laakiin waxaa loo siinaya inuu shaqeeyey waa waa bimuqaabil camalihi waa ciwad asiga marka kuma jiro asiga sinfi u taagan yahay sooma walcaamiliin waa sinfi gaara laakiin halkaa qof ee shaqeeyey ayaa la siinaya hadduu hal qof yahay shardi maaha in saddex ay noqdaan halkaa lagu gaabsanaya ila alcaamil waa laga soo reebaya masaladan ma aha masalo culimmadu isku waafaqsan yihiin sida sheikhu hadda u sharaxay waa sida ay qabaan ashaaficiya iyo bacdu alculamaa oo ku waafaqay ayaga madhabkoodu waxa waaye siddeedan sinfi ee qur-aanka lagu sheegay sideedaba in sakada in loo qaybiyaa ay waajib tahay hal sinfi oo ka mida lama sii karo oo waxay leeyiin fuqara keliya kuma gaabsan karti adoo inta kale heli karaa masaakiin keliya kuma gaabsan karti adoo inta kale heli kara isla markaasna waxay leeyihiin sinfi walba hal qof ugama gaabsan kartid siddeed sinfi soo maaha siddeedda sinfi sinfigiiba qofaa matalaya haddaad tidhahdo meeqo qofay noqonayaan siddeed qof ayagu waxay leeyihin sax maaha sababto waa maxay waxay leeyihiin sinfigiiba waxaa ugu yaraan lagaa rabaa saddex qof inaad ka siiso maxay daliishanayaan waxay leeyihiin allah wuxuu yidhi lilfuqaraa waa jamciye aawa jamciye markaa hal qof ka siisa adiga waxay dhahan jamciyaa ka tagto wa aqalu jamci alaaa ayagu saasay leeyihin jamac saddexaa u yar idan jamci wixii ugu yaraa waa in lagaa helo oo saddexda ahay bacd alculamaa oo ay ka mid yihiin alxanaabila waalmaalikiya waxay leeyihin waxaani shardi ma sideedan sinfi ee ilaahay sheegay subxaana wa tacaala umuusan sheegin lilistiicaab iyo in la koobo laakiin wuxuu u sheegay in la caddeeyo dadka mudan in sakada la siiyo sideedda sinfi hal sinfi haddaad siiso sakadu waxay dhahan waa kaaga dhacaysaa waa ku bannaan tahay hal sinfi iska daaya hal qofaa sii kartaa bay yidhaahda matalan hantidaada hadday tahay sako fara badan sakada lagugu leeyahay waxaa kuu bannaan bay yidhahdeen hal qof oo faqiira inaad faqriga uga saarto hal qof oo faqiira inaad faqriga ugu saarto ama dukaan ugu furto ama baabuur ugu gado ama wixii kalood ugu qaban karta adugu qabato hal qof waa jaa'isayra waana bannaan tahay waana sida saxiixa shardi maahan inaad siddeedda sinfi wada koobto siddeeddaa sinfi laakiin waxaa loo sheegay inay yihiin dadka mudan in sakada la siiyo laakiin in loo sheegay macnaheedu ma ahan dhammaan ha la wada koobo ha la gaarsiiyo taa qasab maaha wuxuu yidhi wa khamsatun shan laa yajuusu dafcuhaa ilayhim ma bannaana in sakada la siiyo markuu soo sheegay dadka sakada la siinayo shan uu baraarujinaya u leeyahy ma bannaana in saka la siiyo alghaniyu bimaalin aw kasbin qofka haniga ah hanigi ha noqdo bimaalin ama ha ku noqdo aw kasbin macnaha bimaalin aw kasbin muxuu ula jeedaa waa hani hanti haysta kaasi waa maxay waa haniyun bimaalin aw kasbin dhaqaalo ma haysto laakiin hani wuxuu ku yahay waxbuu kasban karaa waa shaqaysan karaa waa qof awoodi kara inuu wax qabsado inuu maaragtay naftiisa ku filnaado wax qabsado awoodi karaa zake ma lahan markuu sheikhu sidaa leeyahay wuxuu daliishanayaa qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam laa taxilu sadaqa lighaniyin walaa dii miratin sawiy dii mira waa dii quwa waa mid awood u saaxiiba oo awoodo inuu wax kasbado sadaqadu xalaal uma ahan mid haniya oo hanti haysta oo hantiilo ah iyo mid awood u saaxiiba oo awoodi kara inuu hantidii kasbado u shaqaysto labadaba sadaqadu xalaaluma ah waalcabdu addoonkuna ma bannaano in saka la siiyo maxaa yeele addoonku waa hanti oo qof leeyahay wa wixii addoon la siiyayay u noqonayaan sayidkiisay u noqonayaan hadduu sayidka faqiir yahay asaa sakada la siinaya hadduusan faqiir ahaynna wixii addoonka la siiyahay waxay aadayaan cidaan faqiir ahayn ama aan sideedii siifin ka mid ahayn marka addoonku waa hanti waa maal qof leeyahay sake lama siiyo wa banuu haashimin reer banuu haashimna sakadu uma bannaana wa banulmualibi iyo reer mualib reer mualibi reer haashim waa qabiilataani min quraysh waa qabiiladii nebigu ee ka soo jeeday calayh salatu salaam banuu haashim iyo banulmualib labaduba ma bannaana in sake la siiyo waana madhabka saxiixawa culamada qaar waxay yidhahdeen banu haashim keliyaan loo ogolayn ee banulmualib waa loo ogolyahay sawaab ma ah maxaa yeele nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu yidhahday banulhaashim wa banulmualib shay-un waaxid banulhaashim banulmualib waa hal xaba wey ma la kala qaado mana la kala saaro isku xukun waayo marka labadaasi waalkaafiru banulhaashimkuna sadaqa lama siiyo banulmualibkuna waa la mid maxaa yeele sadaqadu waa min awsaakhi innaas innaa laa taxilu lana sadaqa saasuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam sadaqadu xalaal nooma aha cilladuna waxa waaye sadaqadu waa min awsaakhi innaas wasakda dadka ay ka mid tahay wasakda dadka in la siiyo ahlu beyti rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saxma culammada qaar waxay yidhaahdeen zamannadii hore haddaan zake la siinayn waxay heli jireen alkhumus soomahay khumuska qaraabada nebiga wax ka heli jireen calayh isalaatu wasalaam haddana waxay dhaheen khumus ma jiro idan waxay idhaheen zamanadan dambe aan khumiskii lahaynin maadaama khumuska aysan helaynin ahlu beyti rasuuli llaahi sala allahu alay slam waa in zakada wax laga siiyo culamada qaaraa banneeye sidaa laakiin sida sawaabka ah waa inaysan sadaqadu xalaal u ahayn axaadiida ku timid nebiga caddeeyey sala allahu calayh wasalam waalkaafiru iyo gaalka gaalkuna sadaqo iyo zake midna la sii maayo waman talzamu lmuzakiya nafsa nafaqatuhu waman talzamu iyo cid ay almuzaki midka zakada bixinayo ay ku laasimayso nafaqatuhu nafaqadiisa midka zakada bixinaya qof ay nafaqadiisu ku laasimaysa asiga zake kuma bixin karo ma bannaana inuu ku bixiyo laa yadfacuhaa ilayhim ayaga zakada sii maayo bismi alfuqaraa'i waalmasaakiin magaca fuqara iyo masaakiin ku sii maayo qof ay waajib kugu tahay inaad adiga biisho ood nafaqadiisa bixiso inaad tidhahda zakadeedaan siinayaa sax maaha matala ilmaha aad dhashay nafaqadooda ayaa laga rabaa adaa lagaa rabaa maadaama nafaqadooda adiga lagaa raba haddaad tidhaahdo hantida aniga aan leeyahay waxaan zaka ahaan u bixi lahaa ayaan ilmahayga siinayaa ma bannaana zakana kaaga bixi mayso xiilaa ku jirta meeshaas waajibku saarnaa ayaa waxaa rabtaa inaad ku riddo zakadii waajibka kugu ahayd waajibka saarnaa waa maxay waa nafaqadii soo maaha nafaqadiiyo waajiba ayuu wuxuu rabaa inuu ku rido waajib kale laba waajibuu rabaa inuu isku rido saxna maaha labada waajib mid walba gooniya looga rabaa tii nafaqadii carruurtiisana waa laga rabaa iyo ciddii mas-uulka ka ahaa zakadiina waa inuu bixiyo ciddii mudnaydna uu siiyo meeqa sinfi waaye waa shan shantaasi ma bannaana in zake la siiyo markaa zake bixinaya shantaa waa ka ilaalinaysaa waxaana la siinayaa sideedda sinfiyo hore wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin